bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacaanoo wanaagsan ikhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa meel walba oo aad dunida ka joogtaan halkani waa daljir ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waxaana maanta barnaamijkeediin fududaysa shirkadda isgaadhsiinta ee goolis qodobada barnaamijka ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah sixiribara dhanka maciishada ka taagan deegaanada maamulka somalilan abaare iyo xanuuno isbiirsaday oo laga soo sheegaya deegaanka godaale ee gobolka sool biyo qabin laga sameeyey deegaanada waqooyiga gobolka cayn hooyada dhashay gabadh lagu kufsaday garowe kadibna geeriyootay oo warbaahinta la hadashay maamulka gobolka nugaal oo ka hadlay sixirbarar sheegana inuu wax ka qabanayo iyo madaxweynaha khaatimo oo si adag uga hadlay xaalado ka taagan iyo xiisado deegaano hoos yimaada buuhoodle qodobadaas iyo kuwo kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan anigoo axmed maxamed nadiif aadi la socodsiin doona marka horese warkii dunida iyo khadar cawl ismaaciil
madaxweynaha puntland dokar cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo ayaa saaka ka ambabaxay magaalada boosaas ee xarunta gobolka bari oo muddooyinkii dambe uu ku sugnaa madaxweynuhu wafdigan ayaa u ambabaxay kormeer iyo indhaindhayn xaaladda dadka isugu soo hayaamay deegaano ka tirsan puntland oo ay ka de'een roobabkii u dambeeyey ee dayrta wafdiga madaxweynaha waxay saaka socdaalkooda ka bilaabeen degmada ufayn ee gobolka bari iyagoo uga sii gudbay halka lagu magacaabo kubdhexaad oo ay ka dhagax dhigeen cusbitaal deegaankaasi laga hirgelinayo muddo afar maalmooda ayaa qorshuhu yahay in wafdigu ku sugnaadaan deegaanadaasi waxaana la filayaa inta socdaalka ay ku jiraan inay dadka isugu soo hayaameen deegaanada ay booqanayaan ay gaadhsiiyaan raashin dhar iyo waxyaabaha dhaxanta laga dugsado ciidamada jabuuti ee amisom ee ka howlgala gobolka hiiraan ayaa amar cusub ay soo saareen ku mamnuucay in shacabku wax xub ah ay la soo galaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan go-aankan ka soo baxay ciidamada amisom ayaa lagu sheegay in lagu adkaynayo amniga magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa marar badan waxaa ka dhacay dagaallo u dhexeeya beelaha dega gobolkaasi iyo maleeshiyaad hubaysan waxaa sidoo kale magaalada marar badan weerar ka geysata kooxda al-shabaab oo weerarkooda la beegsada xarumaha dowladda saldhigyada amisom iyo weliba goobaha dadku ay ku badan yihiin lama oga sida uu hirgeli karo go-aankan amisom maadaama magaalada beledweyne ay ku sugan yihiin shacab badan oo hubaysan oo ay ku jiraan ganacsato waxaana taasi sii dheer dadka reer guuraaga ah ee magaalada uga yimaada dhanka baadiyaha oo intooda badan hubaysan halka warkaasi idinka imanaya waafimida daljir iyo intaradka ciwaankaan ku leenahay ee daljir dotcom madaxweynaha maraykanka ee dhowaan la doortay donald trump ayaa si rasmiya u saxeexay wareegta madaxweyne oo lagu joojinayo heshiiska ganacsiga ee t b b transi pacific partnership oo ay dowladda obama ka soo shaqaysay sannadihii lasoo dhaafay heshiiskan ganacsiga t b b ayaa u dhexeeyey laba iyo toban waddan oo ah dalalka saaran badweynta basifiga waxaana uu qorayey in labiyo tobankaasi waddan isu furaan suuqyadooda oo lagu qiimeeyey inuu yahay afartan boqolkiiba ganacsiga dunida dalalkaasi oo isugey shacabkoodu gaarayaan in ka badan siddeed boqol oo milyan oo qof ayaa heshiiskan galay t b b ayaa waxaa si weyn uga soo horjeestay qaar ka mid ah shaqaalaha dalka maraykanka oo ka cabsi qabay in ganacsiga furan uu suu dhiirigelinayo in shirkado badan ay isaga guraan maraykanka iyaga oo xarmo ka dhiganaya dalalka ka jaban shaqaalaha donald trump ayaa hore u ballan qaaday xilligii ololaha uu ku jiray inuu burburin doono heshiiska t b b oo hadda uu ka dhabeeyey trump ayaa sheegay in maraykanka hadda wixii ka dambeeya uu heshiisyada ganacsiga ee noocan ah si toosa ula geli doono dal walba si gaar ah go-aankan ayaa fursad qaaliga u ah dowladda shiinaha oo iyadu waday heshiis kale oo ganacsi oo ka soo horjeeda t b b kaasi oo iyadana ay ku midaysan yihiin lix iyo toban waddan oo doonaya in suuqyadooda ganacsi ay isu furaan warkii waa nagaytaasi aan dib idinku celiyo qaybaha dha ee xulashada iyo axmed maxamed nadiif mahadsaned khadar adeega ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeega ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlayay in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii s m s loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhega u yeelo si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeegayla dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeegayla dhegayso yuu ku dhaafin macmiil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabee adeega ila dhegayso mar kale kulanti wanaagsan aan ku bilaabay sida qodobada barnaamijkaba aa ku maqlayseen wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda puntland ayaa ka ambabaxay saaka magaalada boosaaso iyagoo booqanaya deegaano ka mida gobolka bari waxaana wafdiga madaxweynuhu ay booqan doonaan deegaano hoos yimaada gobolka bari kuwaasoo xaalado kala duwan ku jira arrintaasi waxaanu goordhoweed ka waraysanay waryaheena xuseen cabdi jimcaale madar oo ka mida wafdiga madaxweynaha qadar cawl ismaaciil ayaa xuseen madar weydiiyey safarka madaxweynaha iyo halka uu ku wajahan yahay waxaana uu ku jawaabay mahadsanid kadar cawsaaka subaxnimadii ayuu madaxweynuhu kasoo ambabaxay magaalada boosaaso iyadoo lasoo aaday deegaano badan oo ku yaalo bariga gobolka bari madaxweynuhu waxa aan abaarihii darqali maanta aynu soo gaarnay iyo wafdiga hogaaminayay deegaanka ufoyn iyadoo halkaasi uu dhagax dhigay meesha la yihahdo tobdexaad tobdexaad ayaa isbetel laga dhigtay isbitaalkaas oo loo bixiyey doctor bob oo daktar horey oo u geeriyooday ahaa oo aada looga yaqaanay deegaanadan sidoo kale dadka ayu waxa uu ku guubaadiyey inay isku tashadaan oo ay weliba garbaha isdabsadaan deegaanada kordhexaad iyo ofeyna dadka jooga waxa uu ku ammaanay sida ay isu kaashadaan oo horumarka uga shaqeeyaan sidoo kale madaxweynuhu waxa uu kormeero kusoo sameynaya deegaano badan oo abaaruhu ay waxyeeleeyeen deegaano ceela laga qodayo iyadoo goobo badanna la tegi doono hadeertaana safar ayaynu ku guda jirnaa waa tahay marka deegaanadaasi waa deegaanada la isugu soo hayaamay baan filayaa dadka abaaruhu sameeyeen isugu tageen miya ha waa deegaanadii ay kusoo hayaameen dadka dadka ayaa soo indheindheynaya iyo goobahaas oo dhan iyo meelo kamid ah oo weliba ceelo laga qodayo hadda waxaa kaloo la tegi doonaa degmada isku shuban safarkana waynu gaari doonaa dabcan dadku marka maxay u sheegeen sidoo kale sidoo kale wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo waxa ay qaybin doonaan raashin fara badan raashinkaas oo loogu talagalay dadka abaaruhu waxyeeleeyeen iyo dadka kusoo hayaamay deegaanadan oo iyadoo raashinkaasn iyo weliba ay isugu jiraan bustooyin dhar iyo raashin saliid noocyo kala duwan ayay ka kooban yihiin wuxuuna soo indhayn doonaa xaaladda sida ay tahay madaxweynuhu intee buu markaa safarka qaadanaya lama huba safarkiisa inta uu qaadan doono hadda xaaladda sida ay noqoto ayaa la eegaya haddii ilaahay idmo ilaa iyo afar maalmood ayaana u qorshaysan in deegaanada gobolada bari lagu soo maro sixir barar aada u bahasan ayaa laga soo sheegayaa deegaanada maamulka somalilan waxaana lagu waramayaa sixir bararkaasi inuu saameynta ugu badan oo ku yeesha miciishada waxaana arrintaasi ka hadlay guddoomiyaha baanka dhexe ee somalilan taana markaa suuqii doolarka wuu kacayaa baahidiisa ayaa banaanaysa ta kale jaadka qaaga jaadka laga hado oo isagoo ka duwanba waxaa ina soo gelaya isagu waagii beryada intaasoo dee tan baa ina soo gashaa waxaa lagu bedela waa doolar shinsabada baa lagu bedeliyaa isla markaaba waxay iyagu jaamlayaashu ay keenaan suuqa waxay kaga daydayaan doolar waagu markuu beryaba suuqay soo gelayaan doolar bay urursanayaan wixii doolarka midda kale nimanka jaadlayaashu waa waxaad maqli jirteen jaad isku eri wayn maqli jirin jaadka hebelbeed baa jaadkii ku eriyey jaadlii waxay marayaan in ilaas jarafka lagu eriyo ka kale hebel imisiid ka siiyey intaasuu risi anna aan taadin saaray war waxaan wixii lagu faa'iidayey maahee waa waxaan wax ummadda taabanaya jaadka awla hore adigu ku taabanaya hamaha kaa gutaa ama yaanu kaa gubanin laakiinse kan ummadda o dhan buu taabanaya ka daaya rasuleman dollar baa laiga baahan yahay oo lc baa iga furan halkano lc baa laiga doonayaa oo deetaan jaadka horta ogaada jaadku inuu lc yahay inuu dalkeena lc ku yimaado aynaan inagu sharciyaynin ayaa isagoo jirto lc buu ku yimaadaa deetaan ninka dollar baa laga doonaya in dollar xareeyo sidaynu arigeena ugu xisaabtamayna dollar in nooga yimaado ayaa jaadka inaan loogu geeyaa dollar waagii barina markaa jaadlayaashu waxay u baahan yihin dollar waana ka ugu daran ee suuqa tartamaya sariflayaasha suuqa iyaguna degan ayaa iyaguna waxay idhahdaan ka hordeg bay sameeyaanoo waxay doonaba iska ilaahdan oo waxaad moodaa dadkana lacagta bedelanayaa laftooda inaanay lacagtaba lahayn ama wadaniyadda shilinkuba uu ku yaryahay ninna inuu hoydo marka habeenkii ma doonayey marka la idhaha intaa weeye wuu iska siinayaa iskama baayacaya oo dadkana lacagta sitaa dad iska baayacaya ma aha wixii la yidhaahdo u keena ayuunbay keenaya waxa intaa ka daran dadka qaarkood waxay iska odhanayaan meel aan taagnayn bay iska odhanayaan waxay odhanayaan sarafki maanta wuxuu marayaa sagaal buu marayaa hadda suuqa war mahayo wuu iska maqlay ama meediyaha ka sii daayo ama meel kaleba ha ka idhaahdeen waxa uu leeyahay un halkaas iska maraya deetana waxaa iska maqlaya kii suuqa joogay baa maqlaya intuu joog masona de intaasaaba la lahaa maanta waxaad iga sisansa waa maxay taana waxa wey propaganda runtii aan loo meeldayin oo wadaniyadeena ku jirin ayaa iyaduna ka mid ah oo dadka ay iska kicinayaan ta kale waxa weeye iyaduna bangiyada gaarka loo leeyahay ee dalkeena ka furan haba yaraatee shilinka somaliland ma isticmaalaan waxay isticmaalaan iyaguna dollar dee bangi adiga kaa dhex shaqaynaya dollar ku shaqaynaya ma shilinkaa qiimeyn aan ka dhex shaqaynaya iyaduna waa mid ka mid ahoo de waxay inay qaataan lacagta si ay lacagta u xareeyaan oo dadkuna ay u macaamilaan u dhigtaan laakiinse dollar ahaan ma qaataan kharashaadka dowladda oo mararka qaarkood aad suuqa dadka qaataa ay suuqa si xun u geliyaan way dowladda waxbay iibsanaysaa way u baahantay inaad iibsato laakiinse qofkii marka wax laga iibsado lacagtiisa u meel dayi maayo inta doono ayuu siisanaya inta uu doono ayaa uu siisanayaayo haddii loo soo qoray toddoba boqoloo milyan oo alaabu ka iibiyey dee dowladda inuu iibsato xaq baa u laaba lacag dollar ma soo gasho dollar uu leeyahay shilin somaliland buu leeyahay shilinkaa somaliland oo isaga ku qoran magaciisa mooye ma lahaa dollar isaga soo gala oo meel kale ka soo gala marka taasna waxay keenaysaa de maadaama bankigu bilaa dollar aanu aanu haysan uu suuqa kula dagaalamo in dagaalkii suuqa uu yaraanayo oo suuqa uu kor u kacayo ilahaas ayaan ku soo koobayaa kasacdi markaanu dhibaatooyinkaa aragnay ee waxaas u dhamay inay noo caddaadeen waxaanu talo ugu gudbinay madaxweynaha axmed maxamed maxamed silaanyo in uu tala ka soo bixiyo go-aanna ka gaadho arrimaha noocaana sidaa darteed si uu u xaqiijiyo warbixinahan waxa uu u saaray madaxweynuhu guddi haar qarana guddigaasoo madaxweyne ku-xigeenka uu hogaaminayey weliba guddigii daraasaad fara badan bay la yeesheen cid kastoo ay khusayso ama sarfilayaasha ahaadaan ama xawaalada ahaadaan ama jaalayaasha ahaadaan ama bankiya ha ahaadaan daraasad badan bay sameeyeen daraasadiina iminka habeenadan dhow ayaa madaxweynaha loo gudbin doonaa insha allah
abaare iyo xanuuno ayaa laga soo sheegaya deegaana ay ka mid yihiin deegaanka godaale ee gobolka sool waxaana lagu waramayaa in abaaraha iyo weliba xanuunada isbiirsada ay fara kulul ku hayaan dadka deegaanka dadka deegaanka oo qaar ka mid a saaka la hadlay warbaahinta gaar ahaan radio daljir waxay sheegeen in xanuunada iyo abaaruhuba imika ay meel halisa marayaan
marka labaad waxaa ka jawaaba xanuuno ay sabab noqdeen abaaruhu ma garatee xanuunkaasi waxa weeye rufa malaria uu wata fuba wata mantag wata dhowr un ay u dhinteen dad badan ay jiraan iyo magaaladiina iyo labadaba ma garatee waayahay goob caafimaad ma leedahay magaaladu
walaalow goob caafimaad way leedahay oo meelahan dhow dhan ween looga yimaadaa laakiin goobta caafimaad dedawa ma taalo
haye xaggee dawada ka heli jirteen awal xagee hoos tagtaan cid u dhimatay xanuunkan ma haysaan imise sigaariyan hadday jiraan
ha walaalo way dhinteen habeen waxaa dhintay odog waayeela gabadha halkan baa lagala cararay uurna maascaa markii laga dhimatay ma garatay hadeer sidana waxaa soo xabaalay wiil yar ma garatay marka walaalo dad badan baa jiifa miyiga magaalada labadaba oo xanuunlaa jiifa aru sameeyaan ma garatay midda kale waxaa adkaaday biyihii markii macaan ka dhamaaday saddex sanood uusan roodirin biyaha macaankiiba ka dhamaaday dabeedna waxay noqdeen adayg oo aan la cabi karin ma garatay awalna ma nadiifsan markuna biyo nadiifa ma ahayn biyo biyo macaan waxay noo soo jiraan boqol iyo konton kilomitir ma garatay xagee idinku dhowaa tuulada soo qardha qardhaagteeda qarno qarno carmo iyo la yidhaahdo iyo shax iyo intee ku keentaa booyada biyaha
dee labaatan dollar baa laga siiyaa ninka isagana labaatan dollar baa laga siiyaa ma garatay fuustadii ha fuustadii ha booyaddan maxay noqonaysaa waayahay waxaa jira puntland guddi culimo oo meelaha qeybtood biyo gaarsiiyey deegaanada qeybtood maydin soo gaareen maya walaal puntland waxba kama hayno haye dhinaca somaliland miya iyada wax idinka yimaadeen hadeer maya mar hore wax nooga yimaadeen laakiin hadda waxba nooguma meel laba deegaanka sidee looga guuray ee dhinaca bari waxaan la soconnaa in puntland dadka ay u guureen walaal waxa guuray way jiraan laakiin haddii wax la guurayna xoolihii wixii socon karayay waa la raray wixii liitay iyo dadkii dumarkii iyo ciyaalki waa laga tegay ma garatay marka dhulkaas iska daadsan yihiin dee aadna u mutalaalisay ma garatay marka walaal waxaa looga baahan yahay meesha gurba deg dega looga baahan yahay hadday caafimaad dhakhtar dhakhtar xoolaad iyo kuwo dadba tahay hadday dawo tahay hadday dee nafaqo tahay dadkii wuxuu dhimanaya nafaqa daro ayuu u dhimanayaa dee waxa la marka xoolii waxa laga laga waayo adaa ka saxariya xoolaha adaa ka saxariya warkaas xoolaas wallaba iskaga leh xataaba iyoo soconaya baaqiina yaa u jeedinaysaan walaal baaka midka u horreeya ilahay u jeedinaya isaga gacantu weyntay oo dharuuraarka deeq kale ma garatay inta kale waxaan u jeedinayaa dhammaan maamulka hadday tahay hadday tahay hay-adaha deeqa bixiya hadday tahay muxsiniin dadka wanaagsan oo sabafalka ah intaba wadu karagteedana inay gacmaha fidiyaan deegaanka maygaag leeya deegaanka sool joogta ee waqooyiga buuhoodle ayaa waxaa biyodhaamin ka sameeyey ururka muuqaal waxaana mashruucan maalgelisay hay-adda u n d b mashruucan gargaarka biyodhaaminta ah waxaa maalgelisay hay-adda u n d b waxaa fududaysay hay-adda ka hortagga masiibooyinka puntland hadma waxaana fulinayay ururka inji-oga maxalliga ah ee muuqaal waxaana mashruuca biyoqaybinta laga bilaabay waqooyiga gobolka cayn gaar ahaana deegaana ay ka mid yihiin meygaagle iyo sool joogto ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay burhaan ibraahim oo ka socday xafiiska madaxtooyada puntland iyo dhuux cabdiqani mixile oo ku hadlayey ururka muuqaal afkiisa iyo maxamed tamajilic oo u hadlayay hay-adda u n d b
hay-adda u n d b oo mashruucan iyadu bixinaysa kharashka ku baxaya dadkan abaaraha lagu caawinayo iyadu bixinaysa hay-adda fududaysay ee fasilitatorka ka ah ee idinsoo waxa weye inay idinsoo gaadhaan iyadana soo barboosgaraysana waa hay-adda hadmaa la yidhahdaa hay-adda puntland u qaabilsan ka hortagga masiibooyinka waxaa fulinaya oo mas-uuliyadda qaaday oo inuu fuliyo kontaraaga qaatay n g o la yidhahdo muuqaal waxaan ku hadlay anoo ku hadlaya afka n g o-ga muuqaal waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta hawshan soo fududaysay ama ha noqoto hay-adda u n d b oo fanka bixisay ama hadma ha noqoto oo iyaduna noo fududaysay annana insha allahu bismi illahi tacala waxaan fulinaynaa wixiina loo egmaday ama deegaanka ha noqoto ama ha noqoto hay-adahan fanka bixiyey waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dadkan degan sool joogto sida waxaan noo soo dhoweeyey kadib waxay la tahay waxaa dhammeeyey biyaha sharaxaadoodii iyo qaabka ay yihiin iyo cunnadii yarayday la qaybinahayey n g o-ga fulinahayeen mashruucan ee muuqaal wax badan ku dari maya laakiin biyahani waxay soconayaan muddo shan iyo toban beriya shan iyo tobankaa beri waxaa jira dukumentiyo ama formis ama warqado qoys walba waxaa la siin doonaa warqad warqadaasuu wuxuu saxiixayaa biyaha uu marka uu biyaha qaato maalinta u dhammaatana waxaa la saxiixaya guddiga waanu ognahay biyahan inay yar yihiin waxaana biyahan iska leh dadka liita boqol qoys oo dadkiina ugu liita ayaa iska leh sidoo kale soddon iyo saddexda qoys iyaguna waa kuwa ugu liita dadka waa laka tabar daran yahay kuwiina ugu liita ayaad waxaad siinaysaan raashinkaas waana soddon iyo saddex qoys waa sool joogto oo keliya sidoo kale boqol qoys waxaa la siinayaa muddo shan iyo toban beriya biyo biyahaas waxaa idiin qoondaynaya oo aannu kula heshiinay n g o-ga muuqaal isagaa idiin wadi doona idinkuna waxaannu idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan ayna ku sii dayn keligood mashruucan waxaa maalgelisay hay-ad la yidhaahdo u n d p iyo jef qaar ka mida dadkii biyaha loo qaybiyey oo ka kooban magaalooyinka meygaagle iyo sool joogto ayaa halkaasi ka hadlay iyadoo ugu dambeydna munaasabadda uu soo gebagabeeyey xildhibaan cumar xaaji cabdi oo ka mid ah baarlamaanka puntland iska madaxweyne ku-xigeenka hadday tahay hay-adda u n d b waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka soo shaqaysay mashruucan biyodhaanka ee deegaamada horeyba loo soo sheegay ee sanadka biyodhaankaa ku jiray ee la daalaadhacaya ee abaarta hadday tahay xafiid oo ay noo keentay oo ay bixisay hay-adda u n d b oo ay fududaysay hadma oo ay fulinayso muuqaal waa barnaamijka maygaaglaan ku noollahay ilaahay baa nagu beeray alxamdulilaah iyagana ilaahay baa noogu soo dhiibay oo hay-adaha nooga soo qaaday afar iyo toban booyadood bay noo keenoona biyo ah waa kuwa labadii horreeyaan shubayna taag waa kuwaa biyigii hay-adda u n d b waa hay-ad hay-ado dhan ka wakiila biyo waa noo keenay laakiin waxaan u baahannahay caws waa xaalf dhulku calooshuna waa xaalf waan faranay hay-adda in loogu soo dhiibo hadma cunno in loogu soo dhiibo deegaanka haddaan xoola lama iibsado
hay-adda la yidhahda baasaweyn oo u qaabilsan biyaha baasaweyn waxaan leenahay gobolka cayn lagama hayo mana joogto kamana shaqayn ha timaado waxaan leenahay ha timaado deegaanka waxna ha ka qabteen
aniis ah cabdiraxmaan faarax oo ah hooyada dhashay gabadh lagu korsaday garow ee kadibna geeriyootay ayaa la hadashay rediyo daljir waxaana ay sheegtay in la doonayo in la sii daayo ninkii gabadheeda dilay siday hadalka u dhigtay iyadoo baaq u dirtay dowladda puntland iyo dadka islaamka intaba walla anigu waxaa lay dhahaa aniisa cabdiraxmaan faarax maadaama aan hay hooyo dhiban gabadhaydii baa la dilay waa la qabsaday dhimashadii bay u dhimatay saas oy tahay saddex beri bay tallaagada iigu jidhay maadaama ay tallaagada iigu jidhay dowladda waxay tiri gabadha cadeynteeda waa la hayaa ee gabadha aas saas oy tahay in hadda gabadha kiiskeedii meel uu iigu cadyahay ma jidho isagoo ninkii ii xiran kabacdi aan ogahay in la ii xiran iyo dowladda ii xireen baan waxaan baan aniga walaalkiisoo sideed iyo toban jira nabar igu dhuftay nabarkii baan sikaraad u ahay dhakhtar baa la geeyey rifeeta stationka waa la iiga soo jaray kombyuutar baa la i saaray maadaama ay saa tahay baan hadda waxaan ka war helay shalay ninkii oo ii xiran ninkii in lasoo furay oo kitaab la mariyey kitaabka marka dowladda waxaan ka codsanaya oo dadka islaamka ka codsanaya maxkamadda islaamka sharciga islaamka maadaama hooyo dhiban aanahay ninkaa in la ii mariyo saas oy tahay baan amnigayga hadda qaatib bilaahi ka taagana oo ilmihii iskuul ii aadi lahay oo dugsi ii aadi lahay oo maalin walba kuray sideed iyo toban jir toddoba iyo toban jir ilaa gabdho ilaa hooyadii wiilka dhashay laii soo baxaya sababta waxay tahay see u hadli kadhaa maadaama gabadhii dhimatay see u hadli kadhaa dadka u ogeysiin kadhaa see stationka u marisay see goolo caafimaad u marisay see warqado u gudbisay saas iskaan u geysay waxyaalo badan baa laygu haystaa maadaama laamaha ammaanka ma la socdaysaa waan u haa ribood baa xitaa iga qoran laba warqadoodu ribooda iga qoran aan geeyey markii lay dilay ba stationka askartii baa xitaa guriga iigu timid oo i qaaday
kitaabka jaamaca haddii la mariyey qofkii falkan geystay miyada ku qanacsaneen adigu in kitaab jaamaca la mariyo qofkii kitaabka jaamaca may waan ku qanacsanay laakiin waa in loo wada dhan yahay adduunweynaha iyo dadkoo dhan ay ogyihiin dabcan mas-uuliyiin baa galay gabadha ehelkeeda uu kamid yahay sida aabaheed iyo adeereedeed oo kale ayada arrintooda maxay maxay ku dambeeyeen maxay iskula qaybsadeen aniga gabadha aabaheed iyo adeeradeed maadaama anugu aan hooyadeed ahay oo anigu aan korsaday wayna ila korin wayna ka warqabin saas oy tahay gabadhayda dhibtii ku dhacday oo ku la kufsaday oo la dilay oo anigi la dilay oo lay dumiyey waxaan sharciga islaamka ogolahay kitaabka in sharciga islaamka ninkaas la ii mariyo gabadhayda siday u dhimatay in qaabteeda la mariyo baanana ogolah waxaan codsanayaa oo codsiga waxaan u dirayaa madaxweynaha iyo dadka islaamka dal iyo dibad jiro arintaa inay wax ka qabtaan oo ila arkaan oo ila farageliyaan hooyo dulman baan ahay meelaan ganaan la ahay meel amnigayga aan ku sugan ma joogi in arintaa wax la igala galo baan rabaa gabadhayda hadda labaatan iyo laba beri faadimo cabdul abshir toban jir xaafadda uu ka dhacay hodan weeye soddon iyo lix qof oo makhaartiyaalaha xitaa haynaa oo gabadha markay dhimanaysay markay arrinta ku dhacday dugsiga markay ka timid kulli dariska aan ku orday rag iyo dumar leh oo aan wareysanay oo gabadhii aan ugu yeeray oo la wareystay oo oobiga la geeyey oo warar laga qoray saas oy tahay gabadhayda kiiskeeda ay caddahay baa la qariyey haatan warka ah in lasii deynayo qofkii falkan geystay maxaad ka ogaateen waxaan ku ogaanay shalay aniga reerku waa isla deganahay maadaama shalay aana ka warqabin odagayga ayla soo hadlay wuxuu yiri wiilka waa sii daayay kitaab baa la mariyey kabacdi banaanka ilmo yar waan dhalay afar jira baan soo doontay mise wiilka hooyadiis iyo walaalihiis durbaan bay tumanayaan mashaxarada tan iyo xalayna xaflada iyo adduun bay deganayeen saasaan ku war helay daraaddeed baan idaacadda usoo aaday arrintaasna waxaan rabaa adduun weynaha in wax la igala qabto arrintaasna aniga aana yeelin gabadhayda wadada ay madhig wiilka inuu maro sharciga islaamkana lagu qaado madaxweynahana uu ogyahay meel walba islaamka joogana uu ogyahay baanana ku qanacsana gudoomiye ku-xigeenka gobolka nugaal qaasim maxamed cabdi oo goodhow soo booqday xarunta daljir ee garowe ayaa ka hadlay sixirka doolarka oo dowladdu ay samaynayso meel lagu xadido oo aan la dhaafin karin guddoomiyuhu waxa uu sheegay in ay dhaqan gelinayaan amar ka soo baxay dowladda puntland oo ah in aan doolarka la dhaafin karin cadad ay dowladdu qorshaysay waxaan rabaa inaan ka hadlo sixirka doolarka oo waayadan weerarsanaa oo hadba meel tegayey kaasoo ay dadweynaha reer puntland aada uga cabanayeen oo cabasho badan kasoo jeediyeen gaar ahaan degmada garowe ama caasimadda aan idhaahdo oo dad badan ku nool yahay ganacsata badan oo cabashadaas arrin joogtaysay dhowr jeerna aanu kala hadalnay qolada baarlamaanka ka mida iyo qolada gobolka iyo degmaduba kaasoo muddo xal loola ah waxaan filayaa waxaa fadhiistay magaalada xeebta oo ganacsiga boosaaso wasiirka maaliyadda wasiir ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada rugda ganacsiga iyo shacab fara badan oo ganacsato ah baa fadhiistay sidoo kale qardho sidoo kale waxaa laga soo saaray go-aan rayidka sarifka oo waayadaan wareersanaayo aan fadhiyin wuxuu ahaa waxay soo saareen guddigaasu dhammaan puntland xeerkaas sharcigaasaa loo soo saaray in laba milyan iyo afar boqol iyo konton gacanta hore sarifka uusan dhaafi karin aan la dhaafin karin oo halkaa lagu xakameeyo gacanta dambe laba milyan iyo shan boqol sidoo kale konton baa udhexeeya halkaa in iyadana lagu xakameeyo arrintaa ayay shaaciyeen dhammaan puntland bay u shaaciyeen waxaana la rabaa inay ka hirgasho waxaan filayaa qardhoo kale gobolka garkaar oo kale waa laga shaaciyey annaguna haddaan rabnaa inaanu shaacino nugaal haddaanu nahay iyo mataqaanaa mas-uuliyiintii reer nugaaleed oo gobolka iyo degmada waxaa gaar ahaan weliba saaka aan si xus aan uxusaaya igu soo noqday oo ii yimi xafiiska igu yimi dad badan oo ganacsatada oo ganacsatada dhexe iyo hoose u badan kuwaasoo ka cabanaya weli inuu sarafkii meeshiisi taagan yahay ama qaybo ka mida ganacsatadii sida dadka bakaarleyda ah ee tukaanleyda ah ee carwooyinka jooga qolada jaadka ka baamuc jirta ganacsato badan oo noocaas iskugu jirta qolada sarifka ka mida laftigooda biraha sarif sarifka haysata oo sida golisoo kale kuwa kasoo horjeeda kuwaasoo dhan inay meesheedii iyo meel kasi fog ay marinayaan oo kun iyo laba kun laba milyan iyo siddeed boqol ay dadka ugu sarifayaan lacagta gacanta hore iyo gacanta dambaba labadaba ay rayd ay macnaha meel ka baxsan jaangooyadii dowladdu jaangoysay meelaan ahayn oo ka kacsan inay ka inay mataqaana ummadda ugu sarifayaan arrintaas marka waa arrin khalad ah waa arrin aan loo baahnayn waa arrin wixii lagu heshiiyey oo dowladdu jaangoysay dowladdu iyadaa dalka mas-uulka ah shuruucdeeda iyadaa ilaalisa nidaamka standardka raydka iyo amniga iyo horumarka dalka iyadaa wakiil mas-uul uga ah shacabka shacabkuna iyaga u idmaday waxay jaangoysay in la raaco weeye maaha in laga hor yimaado waxaan leenahay marka dadka laga cabanayo ganacsatada oo kala duwan oo weliba laleeyahay waa ganacsatadii xagga tukaanleyda iyo jaadadka iyo carwooyinka farmashiyaasha iyo waxaa lamidka ah weeye oo aamo dadka ay nagu jeefroonaayeen lagana yaabo dadkaba arrintu saameynaysa inay ugu badan yihiinba iyagu markii laga saaro dadka danyarta ah oo shacabka ah oo rayadka ah waxaan leenahay arrintaas idinkama malaynin ka daaya sida kusoo celiya sida dowladdu u jaangoysay raydka baan idan leenahay ciddii amaamiirta qaadan weyda oo ka madax adayta waxaanu u sheegaynaa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo waxaan u sheegaynaa hadda hay-adaha booliiska hay-adaha amniga oo kale degmada degmooyinka gobolada iyo dhammaan shacabweynahaba dadka noocaasa oo raydka kicinaya ama wixii loo jaangooyey waxaan ahayn ku shaqaynaya inay soo sheegaan una soo sheegaan cidda mas-uuliyadda haysa dalka si wax looga qabto oo loo dabagalo annaguna waxaanu waafajinaynaa sharciga meesha ay ka ay ka midan yihiin iyo waxa ay kuleeyihiin sidaa daraaddeed gaar ahaan waxaan sii tilmaamaya oo dadweynaha cabanaya aada isu tilmaamayeen dadka jaadka bacabsada kaasoo aan oran karo waa makhaadiraad adag oo fool xun oo waddanka saameeyey xaalad lacagtiisii iyo dhaqaalihiisii iyo amnigiisii iyo akhlaaqdiisiiba hoos u dhigay oo aan waxaba u yaraato uu soo geliya waddanka oo wanaaga uusan jirin sidaa daraaddeed waxaan leenahay adigoo awalba sida ahaa haddaad amni xumo iyo raydkii waaakicisid iyo akhlaaq xumo kusii dartaan waa mushkulad kala wey ha laga daayo si gaara baan il gaara ugu haynaynaa hay-adaha aan sheegayna wax rabaa si gaara inay igu hayaan dhammaan marka waxaan farayaa shacabka iyo dhammaan ganacsatada iyo mas-uuliyiinta kale oo mataqaanaa doonigaaba in arrimahaas rayidkaas meeshii lagu xakameeyey oo loo jaangooyey oo loo biday danta in lagu xakameeyo kormeero in lagu sameeyo iyo kantaroolo mar kastaba lagula soconayo meesha uu marayo iyo cidda jebisay xeerkaa haddii aan ku helana sidaan u sheegnayba waxbaa laga qabanayaa sharcigana la marinaya aad baad u mahadsantihiin adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobilkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo madaxweynaha maamulka khaatumo cali khaliif galaydh oo khudbad u jeedinaya aqoon isweydaarsi loo qabtay ardayda dugsiyada sare iyo jaamacadaha gobolka cayn ayaa ardayda ku dhiirigeliyey in waxbarashada ay u dadaalaan si ay wax uga bedelaan nolosha deegaanada sida uu sheegay ay weli ku salaysan tahay dhaqanka baadiyaha waxa uu si adag u dhaliilay xiisado beelo walaalo ah u dhexeeya oo ka taagan deegaano hoos yimaada buurhood isagoo sheegay in loo baahan yahay in xaaladda wanaag lagu soo dabaalo waa run in ardayga loo tilmaamo hana inuu yeesho waxbarashadu waxay ugu fadho fadhido isaga iyo noloshiisa iyo horumarkiisa laakiin ardaygu dhul buu ku nool yahay mujtamac buu ku nool yahay contextka meesha ardayga iyo iskuulka u dhigto ama jaamacadda uu dhigto waxa ay yihiin unbay jaamacadduna itaalkeeduna noqonaysaa ardadeeda iyo waxa lagu hayaana mar walba waxa taabanaya oo raad kaga tegaya meesha lagu noolyahay waxaan u malaynayaa innaku dee laabta way isu garaaci jirnay oo dadka waa ugu horeynaay oo aagayn hadda buuhoodle u dhow dadka ugu caansan soomaalida gabayada iyo xikmadda soomaaliyeed waxaan u malaynayaa wuxuuna ilaa rowle labaatan afartan kilomitr wax ka badan buqcad intaa la egoo soomaalihii ma ay jirto oo la tirin karo inta taariikhda soomaalida gashay markaana wakti bay ahayd markaana waxaa lagu xisaabtamayey iyo qofka ilaahay hibo u siiyo inuu gabyo waxbarasho looma baahnayn laakiin bii-addii ama waktigaa uu bilmithaal cali dhoox ku noolaa waxaan u malaynayaa cali dhuux waa gabayaya wax ka qorqortay wuxuu ii tilmaamay kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatankii inuu dhashay gu la yidhaaho gobaysane waktigaa iyo ilaa uu dhimanayay environmentka ama bii-adda lagu noolaa bii-al waxbarasho ma ayn ahayn qofun ilaahay wax ku manaystay caqli iyo gabay iyo waxaad se moodaa bii-addii weli inayna hayso waxaan u malaynayaa meel soomaaliyeed oo dadka sool iyo sanaag iyo cayn meeshay yaalliin ee iyaku isdhigeen wax inaga liitaa soomaaliya maanta ma jiro waxaan nahay dadka qura ee la yidhi ma geydaan inaad idinku mas-uuliyiintii xildhibaanadiinni idinku aada doorataan cid kale oo lagu yidhi ma jirto ma aqaano sidaad ula socotaan baarlamaanka soomaaliyeed baa laleeyahay yaa meesha xamar laga dhisaya hadda buuhoodle iyo ceergaabo iyo muxuu ahaa xadharan iyo ceegaag iyo dadka lama ururin dadka tale lama weydiin dhowr nin iyo maamul puntland la yidhaaho innagoo nool baa layna dhaxlay innagoo nool iyo dhaxalkii adoogeen aada moodaa in la qaatay haddaba inagu aan isweydiina maxaa inoogu wacantaa war wixii hore o dhan iska dhaaf war xalay habeen hore iyo xalay dad baa lagu laayey rag baa lagu laayey laascaanood dagaal iyo mixnad aada u foolxun baa ka socota hegla ka dhacday midhayragla ka dhahday dadka qaarkood ma yaqaana hadda ogaada intaynu inaku isku maqannahay isku muuqanno hadda somalilan higla ka dhacday bay iman doontaa iyadoo le dad wuxuusha hadda international communitygana laga gadaya dad halkan oo wuxuusha oo wakhtigaa la joogo islaynayaanu kala celinaynaa nabadgelyadoodaanu u joognaa taasi waxay caddaynaysaa markaa maamulkoodu inuu yahay wax xaqaba haddayba ummad kala badbaadinayaan hadda meeshay iman doonaana waa dandan dandan iyo buuhodle intay isu jiraanna waad ogti laa yukalif allaahu nafsan ilaa wascaha horay hadday awoodeynay innaka noqotay in nin maanta jooga qarnigii koob iyo labaatanaad in magaalada haddan aynu wada fadhinaa magaaladan lagu shiraya oo gurmad lagu jiraa oo ciidamo lagu ururinaya war xaggee u soconnaa asalkeena maxaan nahay maxaan xayawaanka dhaanaa markaa inaku ilaahay hadduuba abaar inagu sallido war armaynu mudannahay markaa in ilaahay abaarna inagu sallido waxaanaynu ku faanayna ee xoolahana ilaahay uuba inaga qaado war taariikhda iyo da iyo in la sheego anigu ma soo dhoweeyo wadaadkana ka hadlayay lixdan iyo afartii iyo waa iyo hore haddaad taariikhda u noqotid lixdan iyo afartii dalka south kuuriya la yidhaaho waxbarashadiisu markaa meeshay maraysay haddii dib loogu noqdo arday kuuriyaana jaamacado maraykan anoo ka dhiga iman jiray iyo kuwo shiina aya adduunka taariikhdiisu waa isgadidaa development haddii horumarka iyo taariikhdiisiyo la aado waxaan u malaynayaa wixii hore iska bilaabmay ee dhulka webiyada yele deltada masar iyo yanka chineska iyo labada webi ee muxuu aha furaat iyo dajal ee ciraaq oo kale dhulkaasay ahayd dhulkay xadaaradu iyo in la dego ilaa reer guraaba iyo ogaadhsi baa lagu jiray in la dego oo dadku uu bato oo wada joogi karaa oo wada dhaqmi karaa oo wada noolaan karaa inay markaa yeeshaan awood ay webiga biyihiisa iskaga ilaaliyaan inay dadkan badanee soo kordhay cunno u beeraan inay magaalooyin dhismaan dalkaa yare south korea wax allaale waxay khayraad leeyihiin ma jirto macaadiin ma leh shidaal ma leh beero xoogaa bariis ay beertaan haddana wakhtiga kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii haddii la barbar dhigo wadanka gaana la yidhaaho galbeedka africa ama suudan waa ka iskuulla badnaayeen waa ka jaamacada badnaayeen waa ka khayraad badnaayeen dhaqaalahooduna aada buu uga horumaray hadda waxaynu joognaa laba kun iyo toddobiyo toban waxaynu ka hadlaynaa waa konton sano tadawurka ama isbedelka wadan ku dhici karaa nin wadanka jasiiradda la yidhaaho singapore madaxweyne u ahaan jiray markii hore singapore waxay ka mid ahayd malaysia waa ka goosteen oo wadan jasiirad yar oo boqol kiiba sagaal iyo sagaashan chinese han chinese waa ka go-een leano waxay salowgeen sidii malaysia markaa loo loo maamulayay waa ka go-een biyaha weelka lagu dhaqdo hadda waa biyaha kuwa alla caba iska daa singapore malaysia maanta uga timaada wax allaale waxay singapore leedahay ma jirto singapore iyo south korea waxay wax ku gaadheen dalalka hadda haddii la tiriyo ilaa wax boqol iyo sagaashan dal baa jira labadoodu waxaan u malaynayaa haddayn tobanka ugu horeeya noqon labaatanka ugu horeeya ugu dhaqaalo fiican wadan adduunka ku nooloo elementary school dugsiga hoose marka laga bilaabo ilaa jaamacad laga baxayo qorshe u leh mujtamaceeda oo dhan jasiiradda yaare singapore baa jirta waxyaalaha design wuxuu warshad waa la samayn karaa buuhodlaa laga sameeyo mid biyo waroy bahashu cidda wax ikhtiraacaysaa designka wax walba ka imanaya design horta basic sciences baa jira physics iyo chemistry iyo biology iyo waxbaa basic sciencesko wax walba salo ah marka dambe wuxuu waxay usoo gudbaan ama manufacturing ama wixiioo practically loo sameeyo laakiin wax walba waxa uu sala design wixii haddaadan designkiisa haynin wax soconay roy wax walba waxbarashadaa sal u ah cidnana hadda waa isdilaynaa aynu waxaa gaaga khiyaartana dhegaysanaysaa guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka xulashada oo idinkaga imanaya guud ahaan xarumaha kala duwan ee daljir barnaamijka waxaa maanta idiin fududaysay shirkada isgaadhsiinta ee goolis barnaamijka anigoo axmed maxamed nadiif aadi la socodsiinaya xarunta daljir ee buuhoodle ayaan barnaamijka idinka soo jeedinayay intaan barnaamijkan keesa xiga ku kulmi doono haddii rabidma dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaasiyo nabadgelyo ciddii barnaamijka iyagu uu dhaafo waxay dib uga daalacan karaan boggaannu ku leenahay internetka ee daljir dot com tan iyo kulanti dambe nabadgelyo